halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aa si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki koob iyo soddonka mitirban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiis ah bisha meyna waa laba iyo labaatan sanadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya saare ciidla nur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
sababtoo ah biyuhuba dhulku waa ay ku faafaan haddii aan annagu wax baranno waxa ay horkac ama ay horumar ay u ahaanaysaa haweenka soomaaliyeed oo dhan meel walba ha joogeen taasi waxay ahayd ayaan axmed oo ka mid a shaqaalaha hay-ad caawisa dumarka ay xaaladaha caafimaad la soo darsaan waxaanay ka hadlaysaa aqoonta ay bartaan iyo sida ay u kaalmayso xaaladaha ay dumarku qabtaan ay qabaan
tekniikda compost farsamadii compostka lagu sameynayey lagu macdanay dhulka carrada sida loo wanaajinayey oo dadka iskuul ahaan ayaa la barayey ilaa waxay socotay laba bilood kaasina waxaa ahaa xoosh cabdulaahi xamareyte guddoomiyaha iskaashatada beeralayda dhowr gobol oo dalka jabuuti ka mida oo ka warramaya mashruuc loogu tababaraya beeralayda warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kaleed idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laba malyuun oo dumar ah oo ilaa iyo haatan la ildaran xanuunka fistulada oo dunida daafaheeda ku kala nool maraykanka oo sheegay in oo qof oo u badan gabdho sanad kasta si sharci darro ah loo soo geliyo dalkan maraykanka qodobo kale oo ay ka mid yihiin sarifka iyo suuqyada ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka weerar looga shakisan yahay inay qaadeen kooxda mintidiinta ah ee boko xaram ayaa ugu yaraan soddon qof ku dilay laba tuulo oo ku dhow magaalada jibok oo ku taalla waqooyiga dalka nigeria magaaladaasi oo boqolaal gabdho iskuuley ah hore looga afduubta bishii hore goobjoogo ku sugan agaarka lagarno ayaa sheegay in rag hubaysana ay rasaas ooda kaga qaadeen tuuladooda habeennimadii ay arbacadu soo galaysay halkaasina ay ku dileen ugu yaraan toddobayotoban qof waxaa kale oo intaasi raaciyay in kooxdii weerarka soo qaaday ay boobeen raashinkii guryihiina ay dabqabadsiiyeen geesta kalena dadka degan tuulada shaawa ayaa sheegay in rag hubaysana ay degmadaasi ku dileen ilaa iyo toban qof intii uu socday weerar ay dadka deegaanka kusoo qaadeen rag hubaysan ilaa iyo haddana dadkii ka badbaaday qaraxyadii mataanaha ahaa ee talaadadii ka dhacay magaalada joos ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen waxaanay sheegeen in qaraxyada lala beegsada suuq aad u mashquul badan ayna ku dhinteen boqol toban iyo sideed qof milatariga dalka baakistan ayaa sheegay in weerar dhinaca cirka ah lagu dilay ilaa lixdan qof oo milatari ah kana tirsanaa maleeshiyada ku dhuumaalaysanaysa gobol qabaa'ileedka waqooyiga galbeed ee dalkaasi ku yaala warbixinay booliska dalkaasi soo saareen ayaa lagu sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin saraakiil sarsare iyo ajaaniib ka tirsanaa maleeshiyada argagixisada ah ee ku sugan gobolka wasiiristan waxaanay wararku sheegayaan in ilaa iyo soddon qof oo maleeshiyadaasi ka tirsan iyaguna ay ku dhaawacmeen weerarkaasi wariyaha v o weda halkaasi uga soo warramaya ayaa sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameysanayay kooxaha xag jirka ah ee miir cali iyo miranshi oo ku sugan xuduudka ah ay dalka baakistan la wadaagto waddanka afghanistan halkaad warkaasi kala socotaanaha dhegaystayaal waa v o a washington munaasibadda loogu magacdaray toddobaadka dhaqanka oo ay soo agaasintay macadka simad ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay magaaladaasi munaasibadan oo socotay muddo toddobaad ah ayaa waxaa ka qayb galay abwaano qorayaal iyo weliba fanaaniin caana warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kitaabka u doonta wixii dood idinka galo sunnada nebigeenna iyo suurada rabbiga siyaasad uma baahna kitaabkay kusuubsan tahay waa mid ka mida gabdhaha wax ka bartay jaamacadda simad ee magaalada muqdisho oo tixo buraanbura uga qayb qaadanaysay barnaamij la magacbaxay toddobaadka hidaha iyo dhaqanka simad oo lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho barnaamijkan oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka iyo ardayda jaamacadda simad oo soconayay muddo toddobaad ah ayaa qaybaha kala duwan ee ardayda jaamacaddaasi ku tartamayeen noocyada hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed sida gabayga guurowga baraanburka dhaantada iyo wixii la halmaala waxaana sidoo kale waxyaabaha ardaydu ku baratamayeen ka mid ahaa soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah iyadoo ardaydii halkaasi kaalimaha muuqday ka gashayna la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan guddoomiyaha jaamacadda simad cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa ugu horeyn v o a uga waramay wakhtiga uu soo bilowday tartankan hiddaha iyo dhaqanka iyo ujeeddada ay ka lahaayeen toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka ee jaamacadda simad wuxuu soo bilowday dii hadda uun joogno tiina wuu socdaa lix mar baa la qabtay markii lixaad buu hadda socdaa toddobaadkan ujeeddadiisa ugu muhiimsan waxay tahay laba ujeedduu leeyahay ujeeddo waxay ku saabsan tahay noolaynta dhaqanka hooyo oo ay ka mid tahay suugaantii afkii ciyaarihii hiddaha iyo dhaqanka tartamadii isboortiga kuwii tartanka qur-aanka kariimka ah ee dhammaantood waxay isugu biyo shubanayaan in la soo nooleeyo dhaqanka labaad ee ka muhiimsankaas wuxuu yahay ardada jaamacadda ee aan wax u dhigno annagu waxaan u dhignaa maadooyin marka ardadaasi waxay leeyihiin awoodo kala duwan ee ay ka soo kasbadeen ama yaraantoodii ama gurigoodii ama meelihii ay kusoo koreen awoodahaasi si loo ogaado looguna abaalmariyo loona kobciyey jaamacaddu waxay u qabataa tartanka noocaas sidoo kale guddoomiyaha jaamacadda simad ayaa ka warbixiyey abaalmarinada ay hanteen ardaydii tartanka ka gashay kaalimaha wanaagsan dabcan ardayda hadiyadaha ugu qaalisan la siiyo waxay ahayn ardayda qur-aanka ugu guulaysatay dhammaan ardayga qur-aanka markuu ku guulaysto jaamacadda lacag la-aan buu ku dhiganaya horta nambarka koowaad nambarka labaad marka dee ardayga koowaad kombyuutar na waa la siiyey lacag shan boqoloo doolarna waa la siiyey shahaado sharafna waa la siiyey ardaygii labaad saddex boqoloo doolar kombyuutar iyo shahaado sharaf ardaygii saddexaad boqol iyo konton doolar kombyuutar iyo shahaado sharaf waxaa ayadana soo jiidasho mudneed sanadkan tartanka qur-aanka in gabar lagu abaalmariyey oo soddonka jus ku tartantay oo sagaashan dhibcood keentay oo gabaga qofka kow ka galay suurowga qofka gorowga ka galay baraamburka qofka kowga ka galay ciyaarta hidaha iyo dhaqanka ardadii kowga ka gashay sidaasoo kale abaalmarin dhaqaale iyo mid shahaadadeeda la siiyey cayaartooydii ciyaarta ciyaartay facultiga oo business and accountancy koob ka qaaday koob bilado oo wax la siiyey abaalmarina dhanka kale guddoomiyaha akadeemiya goboleedka af soomaaliga ahna aasaasihii naadiga hal abuurka soomaaliyeed ee soomaali ben dr maxamed daahir afrax oo ka qayb galay barnaamijka toddobaadka hiddaha iyo dhaqanka simad ayaa si kooban uga hadlay qaabka uu la muuqdo tartankan tallaabo wanaagsan bay ahayd waana ugu hambaliyey jaamacadda simad tallaabadaas ay qaadeen runtii waxaa dadka dhaneeya ama qiimeeya oo marat fahamsan qiimaha dhaqanka uu u leeyahay yani ummadda dhaqankaas leh wax ay ku farxaan ayay ahayd in ay bilaabeen jaamacaduhu in ay daneeyaan oo ay ku darsadaan waxqabadkooda dhinacaas yani muxuu ahaa dhaqanka ardayga ku guulaystay tartanka soddonka jus ee qur-aanka kariimka ah ayaa isagoo magaciisa ku bilaabaya waxa uu ka warbixiyey sida uu yahay dareenkiisa iyo nooca abaalmarin ee la guddoonsiiyey magacayga waxaa la dhahaa xasan maxamed cabdiraxmaan kana socdana jaamacadda simad waxaan ka qayb galay bandhig cultural week la dhahayo usbuucu thaqaafi waxaana u tartamayey facultigayga business and accountancy waxaan ugu tartamayey qur-aanka kariimka ah soddonka jus tartankan toddobaadka hidaha iyo dhaqanka ee ay qabatay jaamacadda simad ayaa suugaanyahanadii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa abwaanka caanka ah maxamuud cabdulaahi sangub fanaanada hibe maxamed hibe nuura iyo jenaraal jaamac maxamed qaalib kuwaasoo dhammaantood si weyn u soo dhoweeyey hanaanka uu ku soo gebagaboobay tartankan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay muddadii uu soconayey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaana waa v o a washington cudurka fistolaha ee ku dhaca dumarka xilliga foosha ayaa dhibaato ba-an ku haya gabdho iyo haween lagu qiyaasay laba milyuun oo ku nool dunida daafaheeda saddex iyo labaatanka bisha may oo markaasi berri ah ayaa waxaa la xusayaa maalinta caalamiga ah ee dabargoynta cudurkan saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in heerka cudurka fistula ee soomaaliya uu aada u sarreeyo iyadoo dadkuna aanay wax badanba kala soconin dhibaatada cudurkan haddaba wariyaheena maxamuud ibraahim cali ayaa noo haya warbixin ka hadlaysa dhibaatada uu cudurkani ku hayo haweenka ku nool magaalada gaalkacyo
tobaneeyo dumar ayaa cisbitaalka gaalkacyo ku bogsanayo kadib markii cisbitaalka ay ku dhaleen laakiin qaar ka mid ah carruurihii ay dhaleen ayaan noolaanin doctor cabdi cabduqaadir waa agaasimaha cisbitaalka gaalkacyo cunuga waa uu dhintay laakiin way nooshahay wayna fiican tahay hadda haweenaydan ayaa foosha saacado badan ku qaadatay waxayna sababtay inay isku go'do isku go'idda dumarka ayaan gebi ahaanba laga aqoon dunida horumartay laakiin dumarka soomaaliya ayay ku badan tahay soomaaliya fistuulaha waa dhibaatooyinka ay dumarka la kulmaan marka ay foolanayaan waxaa dhibaatadan horseeda gudniinka fircooniga oo soomaaliya ka jira dumarka la gudo ayaa waxaa ku adkaanaysa inay dhalaan taasi oo sababaysa inay isku go'aan marka ay dumarka la kulmaan xaaladdan ayaa waxaa ku adkaanaysa inay ka hadlaan waayo waxay ka baqanayaan in bulshada ay ku ceebayso dadka kama hadlaan cudurka fistuulaha ama xanuunnada kale ee dumarka cudurka fistuulaha ayaa ah cudur la daaweyn karo laakiin waddan uu guurka degdega iyo gudniinka fircooniga ka yahay caado waa ay adag tahay in laga hadlo cudurkan ayaan axmed oo sagaal iyo toban jir ah ayaa waxay u shaqaysaa hay-ad maxalli ah iyadoo ka wacyigelinaysa dumarka cudurrada taranka iyo kuwa haleelo dumarka xilliga foosha sababtoo ah biyuhuba dhulku waa ay ku faafaan haddii aan annagu wax baranno waxa ay horkac ama ay horumar ay u ahaanaysaa haweenka soomaaliyeed oo dhan meel walba ha joogeen
ilaa laba milyan oo dumar ayaa caalamka uu haleelay cudurka fistuulaha khubaradana waxay sheegayaan in soomaaliya heerka cudurkan uu aad u sarreeyo laakiin cidhibtirkiisu waa inay ka bilaabantaa wacyigelin guud taas oo ah tallaabada koowaad ee muhiimka ah
maxamuud ibraahim cali ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay warbixintaasi iyadoo maqal iyo muuqaal ah dhegaystayaal waxaad ku daawan kartaan barnaamijka qubanaha v o a ee toddobaadkan barnaamijkan oo aad ka daawan kartaan boggeena internetka ee v o a somaali com waxaan sidoo kale idinkugu haynaa warbixino ka hadlaya dhaqangelinta dastuurka soomaaliya muranka taagan masjid ay muslimiintu doonayaan inay ka dhistaan meel aan ka fogeyn daarihii lagu burburiyey weerarkii sebtembar kow iyo tobankeedii labadii kun iyo kowda ka dhacay magaalada new york iyo qodobo kale haddaba hamoogaan inaad booqataan boggeena v o a somaali com
haatanna dalka jabuuti mashruuc lagu barayo beeralayda sida loo bacarimiyo dhirta ayaa lagu soo gabagabeeyey dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti beeralayda jabuuti ayaana ka qayb gashay tababarkaasi wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada jabuuti
hay-ad laga leeyahay dalka swiden oo ay ka howlgalaan farsamayaqaan maraykana oo ku takhasusay arrimaha beeraha ayaa u soo gebagabeeyey tababar la xidhiidha macdangelinta dhulka dadka beeralayda ee degmooyin ku yaala dalka jabuuti xoosh cabdilaahi xamareyte oo ah gudoomiyaha ururka iskaashatada dadka beeralayda ee degmooyinka xumbuli dooraale iyo weeca ayaa iga waramay mashruucan waxaa mashruucuu ahaa technique de compost farsamadii komboska lagu sameynayey lagu macdamiyo dhulka carada si loo wanaajinayey oo dadka iskuul ahaan ayaa la barayay ilaa waxay socotay laba bilood
waa dadka beeralayda markaa waxaa farsamadan la baraya ha dabcan waa dadka beeralayda unbay ku kooban tahay imikahan iyo xoolodhaqatada markaan dhammayno qaybtii labaad baan u gudbi doonnaa beerta maxay u taraysaa markaad eegto in macdantan la gelinaya in ma biyahay u qabanaysaa ma in tigaadii geedihii ayaa si fiican ugu baxaya ha waxa weeyaan tekniigani waa tekniig lagu qabanayo biyaha biyahan badan ee khasaaraya ee caymadaya iyay kombooskan qabanaya kolka biyihiina kuu xajinayaa caradiina carro fiican bay noqonaysaayoo wax fiican ay ka baxaan
tijaabadii markaad samayseen maxaad aad faa'iido weyn baan aragnay isbeddel weyn baa ka yimid dhulkii milixdii bay delaysaa milixdii baa laga saarayaa tigaad fiican baa ka baxaysa iyo wax walba ku beertidba si fiican buu bixi doonaa kolka dambe buux raage oo ka mida dadka beeralayda ee ka faa'iidaystay tababarkan ayaa ii sheegay waxay barteen boqolkiiba boqol annagu waagi hore digada iyo waxaanu baan isku helayna imanka caleentii oo feetimiyi oo la yidhi oo waxbaa lagu daryaalayay waaba intii yarada naga maqnayd sidaana waa ilaahay mahaddii waanan ku wadaynaa anna kan barannay maan anna kule inta kalena waan sii wadaynaa kulbadix kulbademarjoog duuda ayaan gaadhsiinaa inta walaalaha ayaa kay intaan maanta halka ka soo qaybgelin bal haddaad noo faahfaahso farsamada layni baray maxay tahay farsamada lamber waxa la wixii aan beeraynay oo dhan calayaan wixii ka baxay iyaa laysku laaqay afartii cishaba ku roguna odhanayey kolkii u dambaysana digadiibayba noqonaysaaba oo alla ka aqbali maxaa la isku daraya caleentiiyo wax alla wixii hadday tamaan tahay hadday bitijaan tahay hadday caleentii hadday niim tahay hadday wax alla wixii caleen ka baxay beerta oo dhan iyaa nafaqada noqotay digana miyaa lagu daraya in yaroo nusana waa lagu daraya laakiin caleenta u badan tahay tigaad iyo wixii beeraha ka baxayoo dhan waa laysku laaqaya waa laysku laaqaya saaba laysku laaqaya sida qaldada iyo garrida laysku laaqaya maxaa la samaynaya markaa markaa kolkaa la ysku laaqo hadhow waxay noqonaysaa digadii sidii digadiiba budur noqonaysaa feetamiin geedka dhuuxiisaa looga shubay oo rax badanna geedka kuma dhacayso nafaqu halkaasaa uga helayaa waa faa'iido boqolkiiba boqol biyo badanna ma qaadanayso biyo badanna ma qaadanayso khadre siciid cabdalle oo iyaduna ka mid a dadka sida wanaagsan uga faa'iidaystay tababarkan ayaa iiga warrantay marka hore dareenkeeda wallaahi shucuurtayda aad iyo aad buu fiican tahay waana ku mahadiyaa tababarka bal naga waranna maxaa layni baray waxaana na baray wax kastaba sida beerta loo qodo sida geedka loo beero sida alaabaha dee hadhow loogu shubi doono la yskugu dardaro dee iminka waad arkayseen kolkaan rogaynay alaabta waana na baray wallaahi aad iyo aad bay u fiican tahay shucuurteedu
imsiinii socday tababarku ilaa iyo muddo bil yaan soconaa kolka tijaabadii aad wax ku beerteen bal ka waran aad iyo aad bay u fiican tahay waan ka soo baxnay maxaad ku eegteen ood ku beerteen waxaan ku beernay bartiikh xabxab geedahii waaweynaa saytuun hadday tahay rumaan hadday tahay beedaan hadday tahay wax kastaba waan ku eegnay way ku wada baxeen way ku baxeen raage cabdiraage oo ah iskudubaridaha mashruucan ayaa ii tilmaamay waxa ka baxa beerahan waxaa ka baxa walaalkayow waxyaalo badan waxaa ka mid a bartiikhii xabxabkii basashii qajigii baamyihii biningaalkii waxaa kaloo ka baxa saytuunkii liindhanaankii fulkii kamsaradii calyadii waxaa dhan waxay keenaysaa in wixii aan u baahnayn joogta ahaan inay ka wada baxaan beeraheen marka waxaanan doonaynaa inay dadkeennu iyo bulshadeennu ay u soo jeesato beeraha wax soo saar waan leenahay waxaanan ku tali jirnaa inaan tayadiisana kordhin waxa weyaan habkani macdamtan ee loo beerayo waa hab biyeer doonaya rabadaan muuse v o a jabuuti
dad badan oo maraykana ayaa fikir ahaan qaba in dhibaatada dadka sida sharci darrada ah loo dhoofiyo ama afduubka ay ka jirto oo keliya wadamada dibadda sida haatan oo nigeria ku dhowaad saddex boqol oo gabdhood ay gacanta ugu jiraan kooxda boko xaraam laakiin dowladda maraykanka waxay sheegtay in ilaa iyo todobayotobankuniyoshanboqol oo qof oo u badan gabdho sanad kasta si sharci darro ah lagu soo geliya dalkan maraykanka warbixintan waxaa noo diyaarisay wariyaha v o e da sindisayn waxaana soo jeedinaya maxamuud ibraahim cali
shandra wawaruntu oo horay uga soo badbaaday dadka dadka ka ganacsado ayaa shalay aqalka koongareska waxa ay kula kulantay mudanayaal ka socda labada xisbi si ay ugu qanciso in dowladda maraykanka ay kaalmo u fidiso dadka laga soo ganacsaday kuwaasoo ku yimid maraykanka si sharci darro ah shandra wawaruntu waxay asal ahaan ka soo jeedaa dalka induneisiya waxayna jaamacad uga soo baxday dalkeeda iyada oo ka shaqayn jirtay waaxda maaliyadda inta aanay shaqadeeda lumin kadib xiisad siyaasad oo dalkeeda ka kacday sannadkii labada kun iyo kowda ayaa shandra wawuruntu waxa ay timid dalka maraykanka iyadoo si been ah loogu sheegay inay ku guulaysatay shaqo oo ay ka shaqayn doonto qaybta nadaafadda marka ay timid eerboorka new york ayaa waxa ay sheegtay in la afduubay oo kadib lagu qasbay inay ka qayb qaadato dumarka jirkooda ka ganacsado marka aan imid qof ayaa i qaaday waxaa laygu riday gaari waxay iga qaateen baasaboorkaygii iyo tigidkii aan watay isla maalintii waxaa lii geeyey goob dadka jidhkooda ka ganacsada ay joogaan warwarintu ayaa ka soo baxsatay qofkii afduubay haatanna qofkii falkaasi u geystay ayaa waxa uu ku jiraa xabsiga maraykanka waxa ay kaalmo ka heshay hay-ad aan dowli ahayn oo u dooda xaqa dadka laga soo ganacsaday sharci dejiyaal ka socda xisbiga dimuqraadiga iyo rebablikanka ayaa labaduba waxa ay soo bandhigeen ilaa shan sharci oo ay uga dalbanayaan dowladda maraykanka iyo dowladaha hoose ee gobolada inay caawiyaan dadka arrimahani ay qabsadeen iyo in loo tababaro waaxda booliiska si ay u soo badbaadin lahaayeen dadka laga ganacsaday aanan u arkin dad jidhkooda ka ganacsanayo madaxa xisbiga jamhuuriga ee aqlabiyadda ku leh aqalka hoose eric kanta ayaa aaminsan in arrintan ay tahay wakhtigii la joojin lahaa
waa inaan arrintan ka hor tagnaa ma ahan arrin xisbiga jamhuuriga u taalla keliya mana ahan arrin xisbiga dimuqraadiga u taalla balse innagoo ah aabbayaal iyo hooyooyin iyo walaalo iyo gabdho la dhashay kuwa arrintan ay ku dhacday waa inaan ka hor tagnaa arrintan si aan u ilaalinnaa carruurteenna carolin maloney oo ka tirsan aqalka koongareska ayaa muddo soddon sano ah ka soo shaqaynaysay sidii looga hortagi lahaa arrinta ka ganacsiga bini'aadamka ma jiro dembi ka jira adduunkan oo ka weyn kan ma jiro dembi ka xun kani mana jiro ficil lagu dhaqaaqo oo bulsho wax u dhimi karo iyo qaran aan ka ahayn kani iyo in uu ficilkan xun waxyeello weyn u geysto shakhsiyaadka ay ficilkan ku dhacayaan shantan sharci oo aqalka hoose ee koongareska ay meelmariyeen ayaa waxaa looga fadhiyaa in aqalka sanadka ay iyagana meelmariyaan waxaana sharciga ka mid ah in booliiska iyo xaakimyaasha ay u arkaan dadka ku qasbayo dumarka inay jidhkooda ka ganacsadaan iyo kuwa ku qasbayo ilmaha yari in loo iibgeeyo meelo ka mid ah dunida in loo arko inay yihiin dembi weyn oo ay ka ganacsanayaan qof bila'aadan ah haatan isku duuduub ahaan gabdhaha lagu qasbo in ay galaan ganacsiga ay jidhkooda ka ganacsanayaan ayaa ah sannadkooda saddex iyo toban jir halka wiilasha iyagana la iibgeynayo uu sannadkoodu yahay laba iyo toban sano warbixintii sandiseyn maxamuud ibraahim cali ayaa noo soo koobayay
haatanna faadme yaasiin jaamac ayaa inoo haysa warbixintii ay ku eegeysay qiimaha maceeshada iyo weliba sarifka lacagaha qalaad ee magaalada boosaaso
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa saaka oo khamiista boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa laba malyan iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo laba malyan iyo hal boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sankorta loorkeedii waxa uu suuqa magaalada boosaaso ka marayaa labaatan iyo sagaal doolar iyo bar bariiska noocyada nuura iyo muuna ayaa waxaa loorkoodii la kala siisanayaa shan iyo labaatan doolar burka nooca cumaan waxa uu marayaa labaatan iyo shan doolar kartoonka baastafiinada ayaa lagu kala iibsanayaa siddeed doolar iyo bar labaatanka litir ee saliidda caddayda ayaa la kala siisanayaa laba iyo labaatan doolar iyo bar kartoonka timirta nooca v i b da oo ay ku jirto siddeeda kilogaram ayaa lagu kala iibsanayaa toban iyo saddex doolar buskutka nooca bitit for ee ay kartoonkiisa ku jirto toddobaatan iyo labada xabo ayaa waxa uu suuqa magaalada boosaaso ka marayaa siddeed doolar iyo bar sharaabka nooca adko oo isugu jira sinjibiil iyo noocyo badan ayaa kartoonkoodii waxa uu marayaa toddoba doolar iyo bar sharaabka nooca twisti saytuunka iyo maangada ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa kartoonkoodii toddoba doolar kartoonka oomada wardada ayaa la kala siisanayaa toban iyo laba doolar kalluunka nooca waaweyn ayaa kartoonkiisi waxa uu marayaa konton iyo toddoba doolar dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ahay waxa ay suuqa magaalada boosaaso ka maraysaa iyo sagaal doolar iyadoo fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo iyo laba doolar barnaamijka subaxnimo ee sarrifka iyo suuqa faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
aanu intaasi ku dhaafno faadima yaasiin iyo xubintii sarrifka ee sacaarta suuqyada zahro markana bal aan ka codsado qodobada wararka caalamka ugu waaweyn falastiinaad baad umahadsan tahay weerar looga shakisan yahay inay soo qaadeen kooxda mintidiinta ah ee boko xaram ayaa ugu yaraan soddon qof ay ku dileen laba tuulo oo ku dhow magaalada jibok oo ku taalla waqooyiga dalkaasi nigeria magaaladaasi oo boqolaal gabdhood oo iskuulleyana laga afduubay bishii hore goobjooga ku sugnaa agagaarka alagarno ayaa sheegay in rag hubaysan ay ooda kaga qaadeen rasaas tuuladoodaasi habeennimadii arbacadu soo galaysay halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba iyo toban qof waxaa kaloo intaasi raaciyeen in kooxdii weerarka soo qaaday ay sidoo kale boobeen raashinkii guryihiina ay dabqabadsiiyeen geesta kalena dadka degan tuulada shawa ayaa sheegaya in rag hubaysan ay degmadooda ku dileen toban qof intii uu socday weerarkaasi dadka deegaanku lagu soo qaaday ilaa iyo haatana dadkii ka badbaaday qaraxyadii mataanaha ahaa ee salaasadii ka dhacay jos ayaa iyagu ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen milatariga dalka bakistanna waxay sheegeen in weerar dhinaca cirka ah lagu dilay ilaa lixdan qof oo ka tirsanaa maleeshiyada ku dhuumaalaysanaysa gobol qabaayileedka waqooyiga galbeed ee dalkaasi ku yaala warbixin ay booliiska dalkaasi soo saareen ayaa lagu sheegay in dadka weerarkaasi ku dhintay ay ka mid yihiin saraakiil sarsare iyo ajaaniib ka tirsanaa maleeshiyada argagixisada ku sugan gobolka wasiiristaan waxaana ay wararku sheegayaan in ilaa iyo soddon qof oo maleeshiyeedkaasi ka tirsan lagu dhaawacay
mahadsanid sahra markana kaalimihii suugaanta codka macaan fanaankii banaxariistii janaan ka waraabiya cumar dhuule cali heeste kastaran
kalgacaylka baase dhaqso igu kediya koorahaysa isaga kulaylkiyo karkiyo xanuunkaba igu sii kordhina
heestaasi rabinaxariis jannaha ka waraabiye cumar dhuulle cali ayaa ugu dambeysay idaacaddeeni saaka iyo caalamka afarta galabnimo wakhtiga bariga afrika intaan hawada ku kulmi doono waa sahre ciidla nuur iyo falastiin axmed iimaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.